war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya ayaa si kulol loogu cambaareeyey weerarkii xooganaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lala bartilmaameysaday ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo ku sugnaa dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho dowladda sacuudiga ayaa waxa ay tac si gaara u dirtay qoysaskii ay ka tageen ama ka dhinteen askartii ku geeriyootay qaraxaas iyadoo sidoo kale tacsitaa la mida u dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudiga uu ilaahay ugu baryey in dhawacyada ama dadka qaba dhaawacyada ay bogsadaan wakiil ka tirsan dowladda dalkaasi sacuudiga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dowladda soomaaliya dhinaca kale dowladda dalkaasi masar ayaa si kulol u cambaaraysay weerarkii qaraxa ah ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku geeriyoodeen ilaa iyo siddeed iyo toban askar oo ka mid a ciidamada booliiska ee dowladda federaalka ee soomaaliya